raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkiga duhurnimo oo idiin hayso idaacadda rediyo kismaayo codka jubbaland madaxweynaha soomaaliya oo saxiixay dhaqangalka miisaaniyadda dowladda ee sanadka cusub ee labada kun labaatan iyo saddexda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegay in dib u habeen lagu sameynayo shaqaalaha dowladda odayaasha dhaqanka jubbaland oo ka hadlay xaaladda ka taagan gobolka sool warbixin ku saabsan dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee sanadkii tegay labada kun labaatan iyo labada ee jubbaland iyo marxaladaha kala duwanaha heerarka horumarineed ee ka dhacay ayaa lagu eegi doonaa qodobkaasna gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in shacabka muqdisho ay go-doon ugu jiraan amni darro ka dhanka dhanka al-shabaab dowladda masar oo soomaaliya gaarsiisay shixnad gargaar ah qodobada dibaddan waxaanu ku eegi doonaa ruushka oo yukrein mar kale isdhaafsaday maxaabiis dagaal iyo qaraxyo waaweyn oo laga maqlay magaaladaasi kneif
waa kuma war waa geediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa hagaag isu soo noqod wanaagsan waa maalinimo axad ah taariikhda waa kooda bisha koowaad labada kun labaatan iyo saddexda halka aad warka kala socotaan waa idaacadda rediyo kismaayo codka jubbaland waxaa warka halkan si toosa idinkaga akhrinaysa anigoo ah kaafiya cumar ogaas madaxweynaha soomaaliya ayaa saxiixay dhaqangalka miisaaniyadda dowladda ee sanadka cusub ee labada kun labaatan iyo saddexda sida uu faahfaahinta warkan inooga eegayo cabdirasaaq cali cabdulle
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ansixiyey dhaqaalaha miisaaniyadda dowladda ee sanadkani labada kun iyo saddexiyo toban labada kun iyo saddexiyo labaatanka oo toddobaadkii tegay ansixiyeen baarlamaanka federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyey wasaaradda maaliyadda ee khubarada dhaqaalaha soomaaliya dhiirigelinta iyo joogtada uu sheegay in miisaaniyadda waafaqsan heerka horumarinta dibuliska dalka dowladda soomaaliya ayaa miisaaniyadda sanadkani kordhisay xarumaha danta guud sida xarumaha caafimaadka dowladda waxbarashada iyo amniga
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dib u habeen lagu sameynayo shaqaalaha dowladda sida uu warbixintan inoogu eegayo wariyahayga cabdixamiid cabdi aadan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo shaqaalaha dowladda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa caddeeyey in agaasimayaasha guud ay qaadanayaan mas-uuliyadda shaqaalahooda waxa uuna markaa hoosta ka xariiqay dhowaan inay bilaabanayso qiimeyn guud oo lagu sameynayo shaqaalaha rayidka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu sheegay in agaasimayaasha laga doonayo in shaqaalahooda si daacad ay ugu hogaamiyaan shaqada si meesha looga saaro habacsanaanta weyn ee ka dhex jirta shaqaalaha dowladda hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kusoo aaday maalmo kadib markii la ogaaday in boqolkiiba siddeetan shaqaalaha rayidka ee dowladda aanay shaqada soo xaadirin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna markaasi xaaraan ku tilmaamay mushaarka uu qaadanayo qof shaqadiisa aanan imaanin oo doonayo isaga oo dalxiis isaga jira ama gurigiisa jooga in mushaar dowladda uu markaa ka helo
odayaasha dhaqanka jubbaland oo ka hadlay xaaladda labadan maalin ka taaganaa gobolka sool siduu warbixintan inagu eegayo maxamuud cali xasan
kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid odayaasha dhaqanka beelaha degan magaalada kismaayo ayaa waxa ay kaga hadleen dibadbaxyada ka socda magaalada laascaan ee gobolka sool iyo shaqaaqooyinka lagu dhibaateeyey dadka degan magaaladaasi laascaano odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay si caad uga soo horjeesteen dagaalka maamulka somalilan uu ku hayo dadka magaalada laascaano waxa ayna madaxweynaha maamulka hargeysa muuse biixi cabdi ugu baaqeen inuu nabadda ka shaqeeyo uu dhibaatada ka daayo dadka reer laascaano waxaana dhibay oo aanu maanta baaqaa ka jeedinaynaa oo aan ka hadlaynaa xabadda laascaanood ka socota madaxannagay ku dhacaysaa wayna dhibaysaa saddex arrimood saddexdaba way noo dhibaysaa mar soomaalinimay noo dhibaysaa marna islaamnimay noo dhibaysaa marne heli bay noo dhimaysaa ma qarinayno waynugu midda dadka ay ku dhacaysaanu ka midna soomaaliya afartan sano islaynaysa wax way ku kala qaadi weyday dagaal waxaa loo gudbay xal de anigu haddaan diido dhaho hebelow kulama noolaan karo miyaa lay dili waa khalad arrintaasu
intaa markii laga aan ka gudbo muuse biixi iyo wuxuu wada wax loo dulqaadan kara maaha daarodow adinku hadda waxaan u malaynayaa odayaashii way xishoonayaan oo wax badan kama hadline ha ogaada muuse biixi iyo iyo ciidankiisa iyo dadkiisa dadka meel walba inuu wada degan yahay oo meel walba la isku dili kara oo magaalo walba la wada joogo habadda lagu wada maas- laascaanood waxaa la mid tahay mid ka dhacaysa meeshaan joogo beesha caalamkii dowladda dariskana wuxuu sheegaynaa in arrinkaa uu yahay qadaf wixii shalay ay somalilan ka cawnayso inuu maanta yaalla inuu yahay dhac iyo dil bareera aan loola dulqaadan karin dhammaan markaa beelaha u- reerkaa ku abtirtaan waxaan u baaqayaa in arrintan loo istaago shacbiga isaaq walaalaanu ma doonana in lala dagaalamo hadduusan isaguna nala dagaalamin hadduusan nala dagaalamin dhulbahanta ma rabo inuu la dagaalamo laakiin maamulka snm ee soomaali diiday annaguna waanu diidin maamulkooda baaqa odayaasha dhaqanka ee kismaayo ee ku aadan joojinta shaqaaqooyinka lagu dhibaateynayo toddobaadkii labaad dadka magaalada laascaano ayaa waxa uu qayb ka yahay baaqyo kala duwan oo ay dirayaan waxkaradka culimmada siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed
warbixin ku saabsan dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee sanadkii tegay labada kun labaatan iyo labada ee jubbaland waxyaabihii ka qabsoomay sida uu warbixintani warkan inoogu eegayo cabdifataax maxamed muudeye gudoomiyaha gobolka banaadir oo sh- gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay shacabka muqdisho inay go-doon ugu jiraan amni darro ka dhanka ah al-shabaab sida uu warbixintan inoogu soo diyaariyey saciid maxamuud axmed
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in shacabka muqdisho ay go-doon geliyeen amni darada iyo dagaalka al-shabaab lagula jiro taasina ay keentay dakhliga dowladda inuu hoos u dhaco sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in shacabka canshuurta laga qaado wax loogu qabto loona baahnayn in canshuurta laga qaado shacabka ay kusoo ururto mushaar oo keliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in shacabka magaalada muqdisho ay go-doon ugu jiraan amni darada iyo dhibaatada maleeshiyada al-shabaab hadalkani ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale waxa uu ka sheegay munaasabad uu maamulka gobolka banaadir ku ansixiyey miisaaniyadda gobolka banaadir ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka
warbixin ku saabsan dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee sanadii tagtay ee labada kun labaatan iyo labada ee jubbaland ka dhacday ayaan warbixino idinkaga soo diyaarinay sida uu inoogu eegayo warbixintani cabdifataax maxamuud muudeye
haddii aan ku horeyno isla sanadkii tegay taariikhdu markay ahayd julaay labada kun iyo laba iyo labaatanka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa ansixiyey degmooyinka buurdhuba iyo dhobley kadib markii ay soo gudbiyeen golaha wasiirada ee jubbaland madaxweynaha ayaa akhrinta kadib xeer madaxweyne ku ansixiyey degmooyinka dhobley iyo buurdhubo dhobley waxay ku taalaa gobolka jubbada hoose waxaana isku xirtaa xadka aan la wadaagno dowladda aan dariska nahay ee kenya waxaana xusid mudan in dhobley ay hoos yimaadaan tuulooyin badan oo baad iyo biyo iyo waxbarasho usoo raadsada dhinaca kale boordhoobo waxay ku taalaa gobolka gedo waxa ay degmanimadeedu ku jirtay shaki hase yeeshee ee madaxweynaha jubbaland ayaa ansixiyey sidaas ayayna hadda degmo ku tahay isla dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan kasoo gudubnay ayaan ku guda jirnaaye julaay lix iyo labaatan isla sanadkii dhammaaday ayaa la magacaabay wasaaradaha kale ah wasiirka wasaaradda qorsheynta caalamiga ee jubbaland waxaana loo magacaabay cabdiraxmaan cabdi axmed halka wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka loo magacaabay axmed xasan cumar isla warqadaasi waxaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta loo magacaabay faarax mukhtaar daa-uud halka wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka loo magacaabay maxamed cusmaan jaamac siddeed iyo labaatanka nofembar waxaa la magacaabay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland waxaana loo magacaabay guddoomiyaha mudane cali aadan cali halka ku-xigeenkiisa loo magacaabay mudane maxamed nuur khadar waxaan ku guda jirnaa dhacdooyinka sanadkii aan soo dhaafnay ka dhacay deegaanada jubbaland siddeed iyo labaatanka nofembar wareegto kasoo baxday madaxweynaha jubbaland ayaa lagu magacaabay guddoomiye ku-xigeenka degmada kismaayo wuxuu madaxweyne axmed maxamed islaam isla xilligaasi uu u magacaabay axmed afi cabdi guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda cabdiweli xasan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha dowladaha hoose najiib barre salaad guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada isla siddeed iyo labaatanka nofembar ee sanadkii naga dhammaaday gudihiisa ayaa la magacaabay taliyaha ciidanka daraawiishta jubbaland waxaana waqtigaasi loo magacaabay sarreeye guuto ismaaciil saxardiid kaysane waxaana isla waqtigaasi si rasmi ah uu taliyuhu u bilaabay howlaha loo igmaday oo ah inuu u adeego bulshaweynta jubbaland siddeed iyo labaatanka nofembar waxaa la magacaabay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka jubbada hoose waxaana markaasi loo magacaabay xasan cabdi guure halka ku-xigeen loo magacaabay muuse maxamed sheekh waxaan ku guda jirnaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkii aan soo dhaafnay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ee siddeed iyo labaatankii nofembar waxa uu magacaabay taliyaha ciidanka booliiska jubbaland isagoona u magacaabay sarreeye guuto cabdulaahi cabdi yuusuf halka taliye ku-xigeen uu u magacaabay gaashaanle sare xuseen xaashi isla sanadkii naga dhammaaday ee labada kun iyo laba iyo labaatanka mudane xamse cabdibarre oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo ay deegaan doorashadiisu tahay jubbaland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxauu u magacaabay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa labada kun iyo laba iyo labaatan si rasmi ah u bilaabay dhismayaasha waddooyin laami ah oo gaaraya ku dhawaad siddeed kilomitir oo laga hirgelinayo magaalada kismaayo guud ahaan intaasi ayaan ku joojinaynaa warbixintii koobneed oo aan uga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkii aan kasoo gudubnay labada kun iyo laba iyo labaatanka ka dhacay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland
dowladda masar oo soomaaliya soo gaarsiisay shixnad gargaar xilli ay abaaro bacni ay ka jiraan qeybo ka mid ah gudaha dalkani soomaaliya sida faahfaahinta warkani inuugu eegayo cabdifataax maxamed muude
qoraal lasoo dhigay barta facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa lagu sheegay in markab waday shixnad uu kusoo xirtay dekadda caasimada soomaaliya ee muqdisho qoraalkan ayaa lagu xusay in munaasabadda lagu kala wareegay shixnadaasi ay goobjoog ka ahaayeen safiirka masar u jooga magaalada muqdisho ambasador maxamed al abaas iyo wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji aadam iyo tiro mas-uuliyiin ka kala socda xukuumadda soomaaliya iyo wakiilo ka kala socda ururada bisha cas ee soomaaliya shixnada deeqda ee lasoo gaarsiiyey xukuumadda oo guud ahaan dhan laba boqol iyo afartan tan waxay isugu jireen cunto iyo qalab caafimaad iyo qeybo kale oo gargaar samafal ah dhanka kale wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya waxa uu ka mahad celiyey deeqdaasi oo ay dowladda masar ugu talagashay in wax loogu qabto macluusha ka jirta dalka si kastaba ha ahaatee shixnada gargaarka ee ka timid masar ayaa kusoo beegantay xilli uu soo hagaagayo xiriirka labada dal ee masar iyo soomaaliya tani wixii ka dambeeyey markii ay meesha ka baxday dowladdii uu hogaaminayay farmaajo oo aanay isku wanaagsaneyn dowladda masar
qodobka dibadda haddii aynu eegnana ruushka iyo ukrein oo mar kale isdhaafsaday maxaabiis dagaal iyo qaraxyo oo laga maqlayo magaalada knayf hase ahaatee aanu dib ugu laabano
aad baad umahadsan tahay kaafiso dur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciiraa warka duure raadiga kismayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa toddobaadkani dhibco nadiif ah ku qabatay hogaanka premier league kadib markii afar iyo labo ay ku karabaashtay kooxda kubadda cagta ee breton ay ku booqatay garoonka afarta gool ay kala dhaliyeen afarta ciyaaryahanna kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa u muuqataa midda arsenaal ay inta badan ay ku karbaashto horyaalka premier leaga ugu dambeyntii dhegeystayaal kulamada maanta la ciyaarayo ee horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta ee tottenham ayaa soo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta aston villa kulan ka tirsan horyaalka premier leaga iyadoo labada kooxood ay yihiin kuwa ugu macquulsan islamarkaana la fili karo in midkooda uu soo bixi karo kulanka waa mid aada u xiiso badan ayaa waxa uu soo galayaa galabta kow iyo tobanka waa kow iyo tobanka galabnimo xiliga geeska afrika aan dib idin ku celiyo kaafiisi qebaa warka ka dhiman
aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq cali cabdulle qaybo kale oo maxaabiisa ayay hadda labada dhinac isweedaarsanayaan iyadoo soo beegsanaya bilashada sanadka cusub ee labada kun labaatan iyo saddexda tirsiga taariikhda miilaadiyada qoraal uu qoray andred oo ah madaxa xafiiska madaxweynaha ukraine uu dhigay barta telegram-ka ayuu ku sheegay inay ruushiya soo daayeen boqol iyo afartan maxbiis ah oo reer ukraine ah kuwaasi oo maanta dib ugu soo qabtay dalka hooyo maxaabiista waxay kala ahaayeen boqol soddon iyo laba rag ah iyo welibana sideed haweeney ah kuwaasi oo ku dhaawacmay lana qabtay xilligii ay difaacayeen magaalada baruul iyo jasiiradda islan dhanka kale wasaaradda difaaca ee ruushiya waxay sheegtay in lasoo daayay siddeetan iyo laba askari oo raashiyaan ah kuwaasi oo maxbuus u ahaa ukraine hadal qoraal ah oo ay wasaaradda difaaca ruushiya soo saartay ayaa lagu sheegay in wadaxaajoodka laga galay maxaabiista isweedaarsaday oo lagu soo beegay sanadkii cusbaa ee labada kun labaatan iyo saddexda isweedaarsiga maxaabiista labada dhinac waa kii saddexaad ee bishan oo keliya lasii daayay iyada oo bishii lixaad lasii daayay lixdan askari oo ukraine ah halka bishani lixdeediina iyagana lasii daayay konton askari oo raashiyaan ah aada baad u mahadsantihiin halka aad warka kala socotaan waa idaacadda radio kismaayo codka jubbaland